maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi ciidan ah oo min shan sano ah ku riday ilaa sideed iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya kuwaas oo lagu soo eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin amar diido iska horkeen iyo sidoo kale qalqalgelin ciidamada dhexdooda ah maxkamadda oo u fariisatay dhageysiga askarta dacwadooda ayuu gaashaanla dhexe xasan cabdiraxmaan aadan oo ka tirsan maxkamadda ciidamada uu ku dhawaaqay xukunka lagu rida askartan markay aragtay maxkamadda caddaymaha laga qoray siddeed iyo tobanka eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta samaysay shoobaraha iyagoo u doodaya askar laga rugseeyey ciidanka iyagoo ka amar diiday taliyaha guutada iyo abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markay dhegaysatay doodii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fududeeya sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in siddeed iyo tobanka eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxay maxkamadda ku wada xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah xafiiska xeeriraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa askartan kusoo eedeeyey sidoo kale in ciidamada dhexdooda ay ka dhex abuureen arrimo qabiil iyo falal kale oo ka baxsan anshaxa ciidanka kadib markii ay la safteen sida la sheegay askar kale oo dhowaan laga ruqseeyay shaqada ciidamada xukunka lagu rida ayaa ka tirsan guutada afar iyo tobanka oktoobar guuto loogu magac daray kuwaas oo la aas-aasay kadib qaracii soobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore muqdisho ka dhacay saynab abukar maxamed v o a muqdisho